assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu qaybta saddexaad ee barnaamijka taxanaha ee ciwaankiisu yahay ceelbaraf iyo ciidamada burundi waxaan insha allah ku eegeynaa muuqaalka ay leedahay xeradii ciidamada burundi lagu xasuuqay halkaas oo ay ka muuqdaan raadad iyo astaamo ay qaarkood muddo dheer sii muuqan doonaan weriye cabdulaahi yaasiin jaamac cabdulaahi soomaali oo barnaamijkan ceelbaraf kasoo diyaariyey waxa uu markaani si toosa uga soo waramayaa gudaha xerada isagoona halkaasi kula kulmay islamarkaana wareysanaya odayaasha gobolka shabeellaha dhexe oo iyaguna sidiisoo kale xerada booqday boobaha markii lala dhiciyo qoriga baasuuke bambaanaduna ay qaraxday bay orad bilaabeene wax baxsaday ma laha oo dhammaan bowdada jabane bakhtigoodiibaa boqol ka tegay welina bacdhere bahalkii balxadaybaa ducayn buriduu helaye bulaanbula sideedii miyaa babah laga siiye
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin taariikhi ah iminka waxaan dhex taaganahay xero toddobaadyo ka hor lagu xasuuqay ciidamo ka tirsan kuwa burundi oo ka mid ah shisheeyaha dalka soomaaliya ku soo duulay halkan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxa ay ku soo qaaday weerar weyn kaas oo qaraxyo nafurnimo ku bilowday raadadkii dagaalkii ayaa halkan ka muuqda iminka waxaan garab ku hayaa gaari gubtay oo ciidamada shisheeye ay lahaayeen waa gaari nooca gaashaaman ee ciidamada shisheeye ay isticmaalaan ah sidoo kale halkan waxaa yaala koofiyadihii ciidamada shisheeye ay wateen kuwaas oo loo sheegay inay xabadda ka celinayaan laakiin aan waxba u tirin waatana kor baan usoo qaadaya mid kamida koofiyadaha aad bay u culus tahay waxaad dareemaysaa madaxa ay ku jirtay in uu miisaan culus dareemayey waayahay waan soconayaa halkan waxaa taala mid kamida jaakadihii ciidamada shisheeye ay wateen oo iyadana loogu sheekeeyey inay xabadda ka celi karto laakiinse runtii waxba uma tirin sababtoo ah dhiig bay leedahay waxaa muuqata ninkii watay in ayada ugu jirta la dilay runtii miisaankeedu ayadana waa culus yahay qaybta dhabarka ku aadan iyo qaybta xabadka ku aadan ayay ugu adag tahay oo qalab adag baa ku jira waayahay waxyaabo badan ayaa meeshan ka muuqda dhufaysyadii ciidamada shisheeye jawaano caro ay ku jirta ayaa ii muuqda sidoo kale waxaa ii muuqata teendho tuuta ah oo meesha ku xiran inkastoo wax weyn aysan gelin oo waxyaal mindha ay gaartay sababtoo ah haddii ay wax badan gasho dadkii halkan yimid ee aruursanayay qalabka ciidamada shisheeye ay lahaayeen ayaa qaadan lahaa sidoo kale shaatiyaal tuutayaal ah oo dhammaad ah oo maaragtay iyaguna walambaysan ayaa iyaguna geesta kale ku xiran waxaa sidoo kale meesha ka muuqda karaatuun iyo haraadiga caagag ciidamada shisheeye ay isticmaalayeen iyo waxyaabo kale aad u tiro badan oo aanan tilmaami karin waan soconayaa halkan gaari baa ka muuqda asiguna gubtay gaarigan waa nooca gaari weyn oo asiguna nooca ciidamadu ay isticmaalaan ah suxun buu u gubtay wax isticmaala oo uu leeyahay male ama wuxuu gala ma lahan maraayadihiisuu burburay oo madoobaada ayaa meesha yaalla halkaa xerada meesha aan kusugannahay geesteeda kale laba nina ka muuqata oo iyaguna indhaindhaynaya oo dadka deegaanka midhaa kamid a oo laga yaabo dee inay raadinayaan weli qoryo ama rasaas ama wax kale oo waxgala oo meeshan laga heli karayo halkan fooq baa yaalla ama qashirka maaragtay xabadda waa xabadihii lagu dagaalamay muddo halkana fooq kale ayaa yaalla ama qashir kale ayaa yaalla haddana qashir kale saddexaad baan arkaa qasharka lama tiri karayo meel walbau ka muuqdaa markaanba soo eegay halkan duf badan ayaa taalla digaag bay meesha ku cuni jireen nimanku waxay ahaayeen niman meesha lagu naaxinayo oo dhaqaalaha magaca soomaaliya lagu soo qaado ayay aada uga dhargeen oo niman aada loo nafaqeeyay ahaayeen sida askarta kale ee soomaalida ah ee dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada oo daryeel xuma ay haysato ma ahayn nimanku niman la daryeelayo weeye niman meesha lagu cayilinayey ayay ahaayeen waxa halkan yaallaa ma aha wax lasoo koobi karayo halkan waxaa iga muuqda container qaab guri u samaysan oo maaragta beri kor taagan tahay saan filayo isgaarsiinta iyo waxyaaba caynkaasa ugu xirnaa waxa halkan gasa caano boore yaalla waad yaabaysaa halka container kale oo weyn baa ka muuqda isigana halkan booyadihii biyaha baa yaalla laba booyadood baan ilaa iyo imanka arkaa mid dhinac bay ka go-an tahay tan kale waxaa dhici karta inay fiyuuda hawaan u tegaya xaggeedan usii socdaa iminka rasaas baa ku taalla meelo badan bay ka dulashaa kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban kow iyo toban laba iyo toban saddex iyo toban afar iyo toban shan iyo toban lix iyo toban toddoba iyo toban sideed iyo toban sagaal iyo toban labaatan kow iyo labaatan laba iyo labaatan intaan ka badan siima tiri karayo waxyeelooyin kalena waa kusii yaalaan intaa keliya rasaastu ma ahan kasii badan baa ku taal waxaa laigu wargeliyay inay halkan usoo socdaan ee qaar kamid a odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha dhexe oo doonaya iyaguna inay soo booqdaan oo indheendheeyaan bal waxa ee meesha ka jira waanu eegeynaa insha allah halkaabay kasoo muuqdaan odayaasha iminka waxaa xerada soo gelaya odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellaha dhexe insha allah waa waraysan doonaa ayagana aragtidooda iyo siday u arkaan xasuuqii ciidamada burundi loo geystay sidoo kale waxay ka hadli doonaan bal insha allah weydii doonaa waxay dhahda ku arkaan inta su-aad inta su-aad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shaqada duubista way socotaa abwaantaaka uu kusoo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan halkeed joogtaa maxaad halkan ku aragtaa bismillah ni waxaan ku arkay oo indha daraandarsanahay oo laxaan arki jirna arkaaho waxaa afarteyda gaar ka muda dhanka soondamoodaba dambaaburo burbur cadow ilaahay dhiiggiisa madoobaada oo meesho uu ku baktiyo calaamadihiisa ay ku yaalaan baabuur waaweyn oo gaaladu iyo shaagi ay islaamka hugumaada rabtay oo dib qabsaday oo halba meel yaallo xero rafaadka ka muuqda aada yaabtoon la aragoon la maqal ayaan dhex taaganahay marka aniga dhanba saan u kala hadlay saan u hadlo toosanba ma garanayo beriga ma filaysay inaad halkan imaanayso iyadoo sidaan u taalla mase ku haminaysa yaa waa ku haminayo cadowga ilaahay inuu mataqaanaa dad ilaahay ka tala qaata oo jiro oo dhibaatadiisa maahe dhaqankiisa aan ka shaqaynayna ciddaan tawxiid u diyaar ahayn in uun gaalada si uun loo hasuuqa loo hadlayha waa dareemaye waana garanayay soo indhendheeya xerada waa idinka daba imaanaa wahagaagweli xaarada ayaan dhex socnaa halkan warqado waaweyn baa yaalla oo xaanshiya daabacan meel kasta gasac caanabooro ayaa yaalla oo weyn weliba nooca waaweyn ah halkan waxaa taalla cagaf baa taalla waa nooc weyn nooca la yidhahda saambaallaha oo ah nooca ugu weyn aad bay u gubatay meelba meesha ka dambaysa way kasii daran tahay ari baa hadda dhex daaqaya meesha ido ayaan u jeedaa reer baadiyo ayaa xoola daaqsanaya halkani waa meesha ugu daranba waxaa yaala halkan waxa koofi iyo sheeg jaakadii xabadaha celina la yiri ka mid ah oo dufan la yaalo waadyaabee raggii xirnaa ama watay adduunka ma joogaan maanta aakhiray jiraan nabadan haya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga cali biyo gaafo cali biyo soo dhawow kusoo dhawow idaacadda islaamiga alfurqaan bal halkan aad joogto magaceeda iyo waxa aad ku aragto iyo hadda bal waxaan dhahaagu hayaan meesha horta waxaan dhahaygu hayaan waa wax ilaahay hadda indho ay ku ilqabowsadaan sida ii muuqata haddii xagga gaalada loo fiiriyo marka meeshan horta ceelbarafaa la yidhaha waa meeshii burundiga uu joogi jiray waa xeradiisii sida hadda maanta noo muuqatana wixii ilaahay u ballan qaaday marka alla uu yidhi fadlar bar riqaabitiya un ku dhacday si wacan marka waxuu isagu malaynayay gaal dabeicaddiisa waxaa ah asa'atan wa amnan inuu ku noolaado waxaan marka kaa rabaa taas waa u hergeli weysa inuu xumano sameeyo anuu badbaado ma uusan badbaadinaan leenahay sida maanta noo muuqata wixii alla u ballan qaaday uuna gacanta ku dhigay muslimiintana qalbigooda ku qaboobay sidaasaan maanta wax u aragnaa bal naga sheekay hadda qurun badan baa soo baxay hadda anu sankaan heesaa waaba kan hadda maha waa kan yaalaba madaxiisu waa kan hadda meeshan ka ifaaguusa macdamadiisu ay muuqdaan ma madaxdaada u jeeda madaxda ha hadda waa kuwa noogu yeerayay khayartaanu hadda urkiisana waxaan haynaba waa asagee meesha waxba lagama qaadin waqti dhow way yimideen dad bay meesha un shacabahay meesha ku soo qasbeen waxay un ka qaadeen adiga xoogaa madaxoori iyo un lafahoodii jawaan ku qaateen intii kale soo hirto in meeshay weli yaaleen bahalahana lagu aasaasa un badiilaa lagu gediye caro lagula gediye waaya bal jaakadahan dufan kale iyo bal ka waran bal xabadii celinayaan suurtay lala waxay dhammaayo ugu talagaleen ay waddada ku jireen waadarkiisa gaariga hadda ay dhahaayeen xabadu soo mari karto meeshuu yiilay wax ay ka badbaadiyaan male saa cidan cid aan muulo lahayn ma badbaadayso waxa badbaada waa cidda alla aaminsan oo heliya garab ka dhigatay oo alla heliya ka dhigatay alle ku xiran wa ana alkaafiriina walilkaafiriina amhaaluha gaalada maanta joogta wix alla ugu talagala unbay haayaan cuquubadii ummadihii hore soo mari jireen oo kale iyaguna mareen haddana waa marayaan waxaan marka leeyahay warkii gebagabadiisa waa gebagabay doonaahe intii maanta fiirisa waxaa la yidhi ninkii alla la atootama afkuu jebiyaahe afjebiski unbaa ku dhacayaan leeyahay warka soo koob meesha urbaan la taagnaa la'anaya warka haddaan soo koobo waa cibro qaadasho damar allaahu calayhim tiyaa ku dhacday ilaahay baa halaagay walilkaafiriin amhaaluha kuwa hadda joogana sidoo kale aan geli doona insha allah waaya meeshaan aad bay u qarmuun badan tahay waa ka tegaynaa ee, meelaha kale ayaan sii aadaynaa xerada waa aad bay u weyn tahay ee, weli xeradaan u dhex soconnaa Een, odayaashu een, dhaqanka ee gobolka shabeellaha dhexe ee, waxay la yaaban yihiin waxa meeshan ka jira weli xerada ayaanu guda jirnaa halkan waxaa yaala meydka een, askari burundi ah oo si xun een, u baaba'ay Een, mid ka mid a nabadoonada ee gobolka ayaa maaragtay ii sheegeen asiguna eh, kor taagan dhinaciska eeganaya Een, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga waa xuseen faraweyne macalin faraweyne ku magac dheer aad iyo aad ayaan beriga cajiib u aragnay maxaad aragtaa xasuuqii buruudhiga hadda waxaanba kor taagannaha meyd ilkihiisu safan yihiinoo meeshan ku baaba'ay oo inta la duugi maga soo qofmay oo aad iyo aad u liito ilkihiisi iyo madaxiisi aan haddan ka aqoonsan karno iyo cag meesha ka muuqata walax kaloo meeshaan la aysan jirin waxa kaloo xerada dhexyaan wax loo hergala maahin haddaad aragtana waa yaabaysaa tacajubkan ilaahi subxaana watacaala meeshaan uu dhigay kolley midad kalena carrada waa ku aasan yihin inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajiun wax ka buuxa wax loo hergala maahin kan wuu- ciidaan la kala gaari waaye intan waxaa ku jirta boqolaal borarkan meesha yaalla muuqaalka meesha yaalla la yaabay leeyihin oo hadda waxaan een, aaggan ka muuqda oo dhan oo meelahan buuraha oo dhan oo carradii dhammeedoo marka hore ciidamada shisheeye waxay usoo dhigteen carradan inay isku difaacaan ayay usoo dhigteenoo difaacana ka dhigteen ciidamada shisheeye carradan usoo dhoobeen meesha Eh, hadda eh, meydadkooda in lagu aasaa looga faa'iidaysta ilaahay wuxuu uga dhigay in ayankii lagu aaso carrada iyo waxay maha dhigtaan ilaahay subxaana watacaala wuxuu uga dhigay inay kusoo duunto oo ayaka ay dhexda ka galaan baktigoor lagu dhex aasay ay noqotay Maga- ay- berigana waxaan u jeednaa ayaka gobolla ku hoos jiraan gobolla kor ay ka yaaliin ay xataa kor muuqaalkooda iyo ilkahooda madaxooda ay safan yihiin gobolla caadi ay u muuqdaan gobolla ay ku aasan yihiin carradii buurka ay dhigteen alla wuxuu qadar inay ku dunto laguna duugo laguna aaso marka in sha allahu tabaaraka wa tacaala waxa dhimanoo xerooyin kala jirana saana u dambay doonta in fii daalika lacibrata ay noqon doonta in sha allahu tabaaraka wa tacaala ma tiri kartaa hadda wax meyd carradan yaallo oo carradan burunbuuraha oo dadka deegaanku isaga aaseen dee si aanay een, urkooda iyo een, caafimaad darro ugu keenin ama xoolo lafoodu kaga roog wax la koobi kara maaha laakiin waxaan ku qiyaasaa inay boqolaal dhan yihiin boqolaal haddaba inta burunbur ii muuqata boqolaal ayay dhan yihiin hadda qiyaasta haddaan qiyaaso marka insha allah wax la soo koobi kara maahan haddana waxaanba qiyaasayna waaga sida saxrad u marin haddii la tagana in boqolaal kala soo baxdaan ba rajayna insha allahu tabaaraka wa tacaala waxa halkan meeshan ama jaqaf yaalla ama gasac yaalla ama joodar yaalla ama jawaan yaalla Eh, waxaanoo dhan een, qarash ba- qarash baa laga soo baxsh magaca soomaaliya ayaana lagu soo qaado oo oo lacagtan xataa hadday deyn taha xataa soomaalida lagu leeyahay aniga aduguna soomaalidan ka midna ka waran marka eh, gardarrada intaa la eg Ee, waxaan leeyahay soomaali lagumale gardaray u bixiyeen ilaahay subxaana wa tacaalana khusri khasri iyo daamo iyo shalayto ugu bedelay ilaahay subxaana wa tacaalana nasri iyo guursha muslimiinta siiyey heeray ku leeyihiin ayaa kaa yaqaana meydkoori iyo bakhtigoora maanta inaan soo boqonnaa ilaahay qadiray idaacadda afurqaana ay nagu soo dhoweysay aaday ugu mahadsan tahay kobada bakhti taallo kuntanarart uraaya taalna wax la soo koobi kara ma ahin wax la tira koobi kara ma ahin waxa kubada burunbuur iyo ciid iyo baktigoor meeshaan ku qabanna wax la koobi kara ma haddasa waxaa ilaahi subxana wa tacaala sharaf iga dhigay inaan beriga ilka buruundi aan soo kor istaago oo bannaanka yaalla waan ku faraxsana odayaasha ee gobolkaad kamid tahay een, maaragtay meeshaan ma aadan imaan karin een, asbuucyo ka hor oo dee hub waaweyn ciidan haystaa jooga wiilal aad adeer u tahoo soomaaliyeed baa maaragtay ka dambeeyey in ciidamadii ee shisheeye oo dalka kusoo duulay ee sidan eh, loo xasuuqo maxaa leedahay ragga hawshaa geystay iyo ragga kale lamidkaa dee ayaguna ee furmaha jihaadka ku sugan waxaan leeyahay dagaalkiina dadaalkiina sii wada qoryihiina qaadha saad yeesheen yeela anukuna garabkiinaan taagannaha biidnillahi tabaaraka wa tacaala sad yeesheen yaala maxaa gabadha saad yeesheen u laysan kuwaan kuwa kaana u laayaan ka wada sidaas waay saad yeesheen yeela kuwaan haddii ay horteyda ka muuqda baktiga horteyda oo ka muuqdo saad u burburisaan kuwa horteyda ka muuqda baabuur u burburiya saad xerooyinka u gubteen u guba annaguna micigiinna reediinaana taagannaha biidnillahi tabaaraka wa tacaala waxaan qoryaa u sidanno nafteenna maalkan uu bixaynana waa inaan dagaalka ilaahay subxaana wa tacaala jihaadka aan garab istaagno adunkuna wiilasha mujaahidiinhow ha fadhiisana hana hergelina hana hoyanina inta axad burundi oo iyo ugandhaysa ou dalka soomaaliya ama dalka muslimiinta ou cirib udu ku hayo imanka waxaan sawir ka qaadayaa ee, ninkii burundiga ahaa ee, meydkiisu meeshii yiillay ilkaha ilig ka mid a ayaa ee, qalin ugu jiray saaxiibadiisa een, wixii nooli ee, way garan karaan markaas maadaama tilmaan gooniya uu leeyahay een, inay gartaan hadday arkaan waa laga yaabaa Ee, internetkan ku baahinaynaa insha allah si bal dowladda burundi iyo dalkiisi iyo askartii saaxiibada ay ahaayeen u arkaan halkan waxaa ku yaalla xabaalo aad u tiro badan sheeg oo ciidamada ee burundi ah wax la tiri karo maa xagga mid baa ka muuqda xagga mid xagga kale mid xagga mid waxaan sheegi karo maba aha waxaan sheegi karo way ka badan yihiin carradiyaa soo buranbuuran dadkii unbaa inta badee la qaatay ayay carradii ku rogeen meydadka burundeeska oo maaragtay urka badan waaya nabadoon kale oo nabadoonada kamid ah isaguna ragga soo booqday kamida goobta ayaa ila jooga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga عبد الله على عراية waya nabadan cabdullaahi cali caray ee ku soo dhowo idaacadda islaamiga alfurqaan ee bal meeshan aad joogta sawir naga siiya إلهي بقى مهتسن الحمد لله ثم الحمد لله وحن أرقنا عند قبوسي أد متقانا أن أو عند قبوسني حواله بروندي أو متقانا أد أتربضن أو متقانا وحما هيال أديابيسو أو شعبك وسكا حوغا عيد كوركا أو ديداين دي- دي- انت دبران أي كور انت أصوبحان أي هدانا متقانا عيدي إسكا جديين إلهي بقى كو مهتسن sidaas mataqaanaa in la yelo oo mataqaanaa rag aa naftooda u horay annaguna mataqaanaa insha allahu tacala waa ku garab taagannahay waxa uu uu soo booqanay ama juhdigan ugu bixinayno xero walba burundi leeyahay in sidaas la yelo insha allahu tacala sidaas ayaan doonaynaa waad rajeynaysaa Ah, insha allah Eh, waya burundigan maxay meesha u joogeen waxay u joogeen maray habaabin inay m- m- diinta islaamka ay mataqaana qadka ka saaraan yuhuud mataqaanaa lasoo diray waaye da- dagaal ayay nagula jireen ilaahay baa ku mahadsan waa naftan u huraynaa intii oo mataqaanaa ilaahay baa garabka sugaynaa nin ilaahay macrika uu uu ku jiro uu garab taaganyahna asiga baa uun guulaysan doona ayaguna mataqaanaa ee, shayaadiin ayaa mataqaanaa ay- ay- aa garabkooda waana jabayaan waana jabeen baa burburka iyo baaba'a ka muuqda gawaarida gaashaamano meesha uga gubatay ee, haddana waxaa akhlaaq xumada noogu sii daran ee, firinsiiradooda doofaar ayaa kasoo jeejeeda ummadda mataqaanaa muslimiin ay dhexdooda ku cunayeen hadday doonaan xataa ilmaha sakhiraday naga siinayeen marka insha allahu tacaala waxaan uga digayaa dadka muslimiina meel walbay joogaan mataqaana inay iska ilaaliyaan nimankaas cadow inay yihiin baktiga agtooda yaal iyo waxay caruurta ay loo- ay dadka ay toogtoog ay waa ka gadaan leeyahoo la leeyahay cabitaano iyo mataqaanaa to- oo toonooyinka inay iska ilaaliyaan ayaan uga digayaa inay mataqaana dib dambe aynan mataqaana macaamil ula yeelan sidaasna mataqaana ay xeradooda haddii loo burburiyo oo mataqaana inay inay sidaan ay mataqaana ay yeelaan waya intaasaan koobayna waraysiga meeshu waa meel ur badan lama joogi karayo Eh, dadkan dhegeysanaya waxaan u sheegaynaa inaanan waraysyada qaar meeshan ku dhammaystiri karin aad baad umahadsantaa nabadoon meeshaan ee dhismayaal baa ku yaalay oo ciidamadu ay isticmaalayeen Eh, dhismayaal aad u badan ay isticmaalayeen waa burbureen waxa oo idil waxba kama taagna waa ay dunsan yihiin raadadkii dhismayaasha ayaa muuqday jaqafyadii iyo jiingadihii iyo wixii baa isdhex yaalla iyo silig iyo waxyaabo kale Eh, waxay yaalaan runtii eh, waa wixii aan waxgalma lahayn Eh, wixii waxgalma lahaa eh, waa la qaatay dhowr konteenar ayaa meeshan ku taalla oo waaweyn oo maaragtay kolley eh, eh, ciidamadu isticmaalayeen Eh, meeshan dameero ayaa daaqaya waa xerada gudaheeda weli meel meeshaana waxaa yaalla eh, koombooyin ama gasacado eh, aad u tiro badan oo dee laga yaabo eh, baabuurka baabuur u weyn inuusan qaadin Eh, maaragtay ishagan waxyaabaha gascadaysan oo cuni jireen baa ku jira Eh, halkan eh, qaansiir baa yaalla ama doofaar sidaad u garanayso warkaalaya warkaalaya imaamow imaamka waa imaamka meel meeshaana eh, waxa ii muuqda eh, waxaan sheegi karo eh, waa ay ka duwan yihiin tisxiga iyo qurunka meesha ka muuqda Eh, imaam maxamuud xaaji xaamed eh, imaamka eh, eh, beesha abgaal ayaa iga soo hor muuqda Eh, imaam balle waxaan anigu kolley waxaan ku macnay ma garan karo maxaad u jeedaa allah subxaanah wa tacaala ayaan mahad ballaan u jeedinaynaa uma waxaan u mahad celinaynaa walaalihii cadowgan halkan ku baabi'iyey oo mataqaanaa mujaahidiinta ahay jazaakum allahu khayr ilaahay dembigooda ha dhaafo ajri xasana alla soo koobi kara allah siya intaas ka bacdi waxaan hor taagannaha firijiteeradii ay ku urursan jireen doofaaradii qashankii iyo qurubkii ee laga faramaroojiyo iska haawanaya waxaan u jeedaa doofaar bakhtiyey iyo firijiteeradii oo haawanaya iyo dameero iska ruugayo meeshii jooga lafihii baahalaha waxa kaloo meeshan yaalla oo tirada badan leh maxay oo tisxiga ku dhooban yahay maxay yihiin oo qurunka badan wallaahi waa un wax baktiya oy gaalada cuni jireen annagu dad muslimahana waxaan isticmaalno hadda aan tilmaami karna ma waa ilmo garato laakiin waa wax aad u qurun badan oo isheennu haysa saakay oo dukaafad ah aadna waxaan ugu ilqabowsan ugu faraxsannahay sida walaalaha mujeeto cadowgan ay u baabi'iyeen insha allahu tacaala waxaan konteynerkan kasoo dhex muuqdo ma dhex geli kartaa bal horta maya maya halkaanan urkiisa ka taagnaa subxaan allah ma la dhex geli kara mana loo dhowaan karo insha marka wax loo dhowaan kara ma qurun weeye adeer halkaasi caafimaad darro iyo dhibaato ayaa lagala kulma halkan looma dhaafi karo cagta ma la dhex dhigi karaa ma la dhex dhigi karo meeshaan joogna looma dhaafi karo maxaa waaye waxay yihiin mana qaana waa qurunkii gaalada ay cuni jireen oo ka- ay meesha ay ku baaba gaaladii meesha ku baabada qurunkii ay cuni jireen waaye baktiya nijaasa laakiin anagu waxaan naqaana ma muslim ahaan wax aan isticmaalna ma aha waxaan naqaana maaha laakiin waa wax isheennu ay aad u haysa kulley waa wixii ugu fool xumaad aragta waa ugu waxyaabo kaloo fara badanoo fool xumaan aragnay weli baktigooda haraagiisa bannaanka yaalla asoo daanyeer loo qabay meeshaas ganhooru ka soo taagan yihiinaan aragnay waxyaabo kaloo fara badan arag laakiin wixii ugu xumaayo urka badnay waa firinjiteerada waxa meesha yaal wax ugu xum laakiin wax badanaan aragno oo meesha yaalo baaba'oodi iyo burburkoodi iyo halaagoodi iyo jabkii gaalada iyo hasiimadii ku gaarta aad iyo aadaan u aragnay waana ku ilqabowsanay insha allahu tacaala haddaan naho odayaasha
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu birtaan aad ku tiirsan tahay ee, maxaa- xaggee ku taallaa birtan waxay ku taallaa towfiiqda allahna waafajiyo awalan eh, waxay ku taallaa xeradii mur- gaaladii asalka ahayd ee burudeeska ahayd oo lagu soo lugooyey bunjubuuro laga soo siray halkan la keenay loogana looguna ciday waayey meeshay macmalka ay ka samaysteen si ay waddanka u dhasheen eh, halkay ba- ku dheeli jireen banooniga la dhihi jiray la dhihi jiray basketka la dhihi jiray ayaan ku tiirsana basketball basketball basketball waa kubadda gacanta si kala kubadda gacanta nacam nacam si fiican Een, marka een, maxaad een, eh, u jeedaa oo kale oo hadda een, kuu muuqanaya waxa ii- waxaan u jeedo indhahaygu haayaan wax lasoo koobi karaa maaha waa wax muslimiintu ay ku farxayaan ee aad horena loogu farxay gaala rasi meel ay ku qabataan joogtaaganahay oo mataqaanaa haddii ay tahay haddii ay tahay mataqaanaa baktigooda meesha yaal iyo hadday tahay ay tahay doofaarka ay meesha ku cuni jireen iyo hadday tahay arladii ay fasahaadiyeen iyo ilaahay abaalmarinti uu ka abaalmariyey wixii waa- wax yaablan meesha indhahayga ku- aan ku hayo saaka in marka een, halkii een, marka ay caajisaan ay eh, banooni ku ciyaari jireen oo ay ku een, jimicsan jireen aad iminka een, fadhiso oo birtii een, ay ku xorreed een, shabaqa ugu xirnaa aad ku santaacsan tahay maxay ka dhiganta waxay ka dhigan tahay guul si guud ugu soo hiyata muslimiinta dhammaan meel kastoo iga maqlayso codkayga ay ka ma- ka maqli doonaan Eh, waxay kaloo tusaysaa muraal jab iyo hawa xumo mar- gaalada kusoo waja- kusoo mataqaana ay la kulmeen anna muslimiintan waxay u tahay farax iyo rayreen iyo mataqaana iyo nishaad nabadoon kale ayaa ila jooga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaaga cabdiqaadir maxamuud waayahay een, soo dhowow een, maxaad een, xerada ku aragtaa oo ah, hadda een, kaa yaabiyey saaka intaad xeradan ku dhex jirto
waxaan ku arkay kontoneero suqaar doofaar oo ku jiro iyo kontoneero maaragtay abitaanay kuwa waxaysa jirin laleeyahay oo ay ka mid yihiin maaragtay ee, bakti iyo maaragtay khamri ay uga buuxaan iyo baabuur cagafcagafahoo ay ku waxay jireen maaragtay ishaag baalkii ay ku buuri jireen caratuurka iyo waxyaabihii kaloo isdhahaan meeshaan ama lagaa nigala weerari karaa tuurayinoo gubtay iyo mid kaloo taawahoo iridii ku go-an baabuurka saddexaadna baabuurkii maaragtay rarka iyo badarka inuu u qaadi jira inuu yahaa umalayaa baabuur weyn oo oo biji inuu ahaa umalayaa waxyaabaha kale kaa yaabiye maxaa ka mid a waxaan kaloo arkay ilka waaweyn oo goos qalina oo goos inuu qalin yahaa aan umalayhaayo oo nin madax weyno oo iliqal- gooska inuu ahaa umalaya weliba ilka doofaar u eg iyo nin madaxiisa iyo cag xumo kala qaloocan leh oo meel yaallo cagihii inay ka hirin u qabto jilba waaweyn si fiican marka ilaaha ku mahadsanaan leenahay waddankan ragga u dhasho afartan tuula kasoo jeedaan nahnay gaar ahaan meeshaanne inaan ka dhudhuuntoon dhudhuumad ku mara maahane meel aan si toosoo sharaf la-aan u mari karo sida maanta ma ahayn ilaahan ku mahadsan intaas iyo intaa kadibne mujaahidiinta ilaahay subxana wa tacaala ku doortay iyo kuwa hadda joogaba maxaa kaloo een, aad aragtaa bal eh, qashinka iyo waxyaabaha meelaha yaala iyo carrada burunburan iyo ka waran cadab burburan iyo qashinka iyo waxyaabo gugubtay iyo eh, baalo maaragtay isheeg stoor dhanoo baqaar baqaar dhan oo stoorho u ah maaragtay hubkii iyo wixii dhamma ay ku xariisan jireenoo baali xumo meeshaan eh, qandiga ay ku xiran jireenoo xabadow cilshaallahayn inay boojo tahoo suuf suuf xumo ummadda ay ku marin habaabayaanoo wad isfaafaaayaanay aa soo baxdo been inayba tahay dadku waa ku siraayeen dadku waa arkeen ba hadda kadib waa waa la kala bursaa waddankan waa u dhamaatay marka jaakadahan la yiraa xabaday celshaan iyo koofiyadaha la yiraa xabaday celshaan dee hadda meesha ayagaa dhooban raggii watana een meeshaan hoosteena ay ku aasan yihiin waa tana een ay muuqdaan een ee, buddoodii ay muuqato ayagoo tiro badan oo wax la tiri kara ahayn marka een maxaan culaabaha inay u tareen maya xabad oon culaabahin uma tarin midda kalene eh, Ma- ma- habaabin iyo iska boojo iyo shooxar shooxarisi aheed maahan haddii runta timaado baashu waa waa la iska dhigay idaab culays noqotay waa la iska kala tuuray si fiican marka waa la ishelin maahane maaragtay inay wax tarayan walaal hore loo hogaayo maana waa la ishelin marka waxaa leedahay meesha een turufay ahayn wax wuxuu turufay ahayn turufayna waa la iskaga daba tagay haddii runta timid macalin maxamed haye maxaad ka leedahay ee, warka een saaxiibkaa dhegeysanaysa warka saaxiibkay aad iyo aad u ii farax geliyey waana ku ka riyaaqay waxaan kaloo xusid mudan waxaa kaloo xusid mudan ma- xerada m- dhinac walbaan kasoo booqanaye sidaa walaalkayba isheegay iga horreeyey wixii turifay isugu yimaadeen been jooqaaqda maxaa yeelay ee, markay cararayeen waxaa ii muuqanaysa dadka gaaladu markay cararayeen inay iska siibeen si aan loogu garanba marka hadduu nacfi leeyahay xabadlo kugu socoto hadda qofkaasu shaygu maciin bidaayo maba is- maba faaruuqi lahayn moogta Ee, qaar baa ee, dufanaa ka buuxo oo nimanka xeertoodii ku dhalaashay oo qaraxii iyo rasaastii baa dhalaalshay oo marka ayagaaba dufan keliya ah marka warku ah kuwa dufanta leh- waxaan ka leeyahay jaakadaha jaakadaha dufanta haddii haddii du- subagaas ku dhalaalay subaxa dhalaalinta keenay ka hortegi lahayn marka waxaan leeyahay waa ku fashilmeen boojo boojadi waa la isla fahmay dadka xoolaha ilaashaday qow- mataqaana beeraaleyda mid kasta garweyntiisa iyo qalabkiisauba lasoo bixi rabaa maxaa yeelay meeshiiqaad xabadu ka yeerto eh, in- wuxuu aaminsan yahay in meeshaas mataqaana xigma ka soo socoto marka da- albaab oo xirireeyaa furmay calaa kulli xaal aad baad umahadsantaha takow Ba- maanta xaggee joogtaa
meeshaan joogo waa meel barakaysan dhiigga bilaadanka halna ajir uu leeyahay halna dembiya laga helaa kii ugu ajir badnay uu ku baxay nimankii la dhihi jiray isheege burundi la dhihi jiray amisoonna isugu imaahayo magaca lagu- la- lagu yeero meeshii lagu gumaaday ay ku halaagsameen weliba ay koon ismoodeen oo cerya dhulba idinkaa xukumo isle ee hadda bartaan aan taaganaho jayga shubka uu ku daadsan yahay ay habeenkii ku qaxwey- qaxwey jireen amba ku cawi jireen amba qamriga ay ku cabi jireen koobabka dabada jaraftale ku jira ayaa waxaan taaganahay meesho lagu gumaaday amba lagu hasuuqay amba lagu haleeyey amba lagu hojiyey marka farxadaydu waa kaamil waa kackacayahay kaagdhowda marka aadaan u faraxsanahay barnaamijka een, qaybtiisa horena een, waan kula kulmay xerada markaad soo gelays wixii aad ka sheekayso een, waan isla ogeyn hadda iga dib maxaad aragta bal ee, xerada aad bay u weynta aniga waa kala lulno ee, ninba meeluu ka baxayo maxaad soo arag nimankan meesha horta inay ka guuri rabeen camal ay u degaan amba ay u weynayseen amba ay u dhiseen amba inay dhulka leeyihiin ba ismoodayeen waayo inta hadda go-an nin iibsada maahe nin kale inuu goosan kara u malimahayn marka nimanku ma ahayn waalaha ismoodeen waxay ismoodeen ma ahayn wax kale ay noqdeen deliishaduna waa waxa hadda horteena ka muuqda Een, waxaan arkana waxaa ka mid a bini'aadanku een, haddii uu geeriyoodo waa la aasaa kuwaan waa bini'aadan xumaaday oo ilaahay ka caasiyey oo rasuulkiisa caasiyey oo islaamka diinta islaamka caasiyey marka baktigooda inuu waraabaha cunaayo mataqaana soo dadka nool oo muslimiinta ah waxyeelayaha in la siira maahan isagu wuxuu iska mudan si dhagacanta inuu meelahaas ka yaalyaalo iyago madxadaan yar lawa kuwaasaa meesha kasoo jeejeeda oo aad u foolxun weliba ilkahora bira ay kasoo jeejeedaan dhinac bira uga jaraan birahi oo la dhihi jiray qalinka waxay dhihi jireen ay ugu jiraan marka aad iyo aadan mataqaana loogu indhaqabuudsaday noqobada gobolka ayaa maanta iyaduna mataqaana halkan safan aniguna intaasaan waxaan la wadaagayaa farxadda kasii farxadeeda waaya een, dadku markay abwaantaha ku maqlaan dee gabayay soo xusuusanayaan meeshaan oo kale maxaad ka odhan lahayd meeshaan oo kale shir baan ka- aan aan kasoo jeedi lahay shirabkaasoo la yidhaahdo ii sheege nimanka burundi la yidhaahdo burundi beermi ceel baraf beermiyo ugu taal markay dhex baanja weyn yihiin ceel baraf beermiyo ugu taal markay dhex baanja weyn yihiin ceel baraf beermiyo ugu taal markay dhex baanja weyn yihiin heehey sidii baalbeer laga shaafey iskarti burundiya elbaraf baktigooru yiilay sidii baalbeer laga shaafaa ceelbaraf baktigooru yiil sidii baalbeer laga shaafeey ceelbaraf baktigooru yiil ber kastood u bacleeshana badeg u fiirso dhulkii lagu hasuuqay baktiyaa bir jabtees dhexyaal bir bir kaastood u bacleeshaana baktiyaa bir jabtees dhexyaal bir kaastood u bacleeshaana baktiyaa bir jabtees dhexyaal bir kaastood u bacleeshaana baktiyaa bir jabtees dhexyaal waka
aad baad umaadsantahay intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyneynaa qaybta saddexaad ee barnaamijka imtixaanaha ee ciwaankiisu uu yahay ceelbaraf iyo ciidamadii burundi insha allahu intaanu qaybta afaraad ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh boobaha markii lala dhiciyo qoriga baasuuke bambaanaduna ay qaraxday bay orod bilaabeene wax baxsaday ma laha oo dhammaan bowdada jabane bakhtigoodiibaa boqol ka tegay welina bacdhere bahalkii balxaday baa ducayn buriduu helaya bulaanbula sideedii miyaa babah laga siiye